waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali ciid mubaarak ayaanu leenahay rabadaanti waa soo dhammaataye haddaba meelaha lagu ciiday saaka waxaa ka mid ahaa north melbourne park oo soomaali badan iyo dad kaleo muslimiina ay isugu yimaadeen si ay u tukadaan salaada ciida codadka aad maqli doontaan intooda badan waxaanu kasoo duubnay dadkii halkaasi isugu yimid iyagoo markaasi u rajeynaya muslimiinta caalamka iyo weliba soomaalida ciid wanaagsan
ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan soomaalida communitiga soomaalida meel kasta ay degan yihiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada ciidda maanta waxaan joogaa magaalada muqdisho oo nabada ilaah ku xamdinaynaa waxaan u darayaa ciidan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay degan yihiin gaar ahaan communitiga soomaalida ee australia waxaan idin leeyahay ciid mubaarak insha allah waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa keyr marwaaqo nabad iyo ilaahay wuxuu noo garto insha allah asalaamu calaykum magacayga waa cawiil xasan xuseen waxaa ahay gudoomiyaha xaafaddan melbourne somali community ummadda soomaaliyeed reer melbourne reer australia iyo khaasatan adduunkaba waxaan u rajaynayaa ciid mubaarak kullu caam wa antu bilkhayr ciiddan ciiddeeda kale ilaah nabad bashbash iyo barwaaqo hanugu geeyo hadduu ilaa yidhaahdo aamiin inshaallah maanta waxaan ku ciidnay xaafadda north melbourne north melbourne community center oo ka soo horjeeda masaajidkeenna weyn ee amsa runtii maasha allah si fiican ayaa ciiddan loo soo qabanqaabiyey waan u mahad celinaynaa dadkii soo qabanqaabiyey runtii dad aad u tiro badanna waa ka soo qayb galeen rag iyo dumar ciyaal yaryar dadka aad bay u faraxsan yihiin maasha allah ilaahna waa nugu saaciidiyey cimilada oo roob ma di'in cimilo aad u wanaagsan marka si fiican ayay dadku u ciideen waa wada faraxsan yihiin aad aad ayay shahuurtooda u sarraysaa waxaana xasuusanaynaa runtii si fiican u xasuusanaynaa walaalaheen dhibaataysan ee gaza falastiin oo runtii dhibaato badan ku jiro sida aan hadda u ciidayn aan u ciidi karin aan shaltar haysan meel ay ku hoydaan cunto ay cunaan iyo nabadgelyaba aan haysan saddexaas isku darsaday marka insha allah runtii waa xasuusanaynaa waana u ducaynaynaa dhibka ilaahay inuu ka dulqaado insha allah aamiin bismi illahi raxmaan raxiim waa maxamed jaamac geyre waxaan maanta ku ciidaynaa meesha la yidhaahdo melbourne xaafadda north melbourne baaggeed ayaan ku ciidaynaa biidni illaahi alkariim ummad aan qiyaasiga ilaa iyo laba kun oo qof baa isugu timid dhammaan waxaannu leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogto khaasatan reer melbourne waxaannu leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak sanadka sanadkiisa kaleeto ilaahay aan nagu gaarsiiyo caafimaad iyo nabadgelyo magacaygu waa maxamed weyrax waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka dhammaanteed waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ciidan iyo ramadaanka dambe insha allah ilaahay caafimaad iyo farxada inagu gaarsiiyo waxaa u rajaynayaa nabad horumar iyo bahalkii iyo horumar intaa ka badan in ilaahay dalkeennii nabad iyo bahalkii iyo xasiloonni siyaasadeed ku soo celiyo
magacayga waa maxamed wacays ciid mubaarak dhammaan ummadda islaamka khaasatan soomaaliyeed waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan ciidda ciiddeeda kale bashwashii barwaaqo iyo khayr ku gaara insha allah waxaan u rajaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed nabad waarta iyo dowladnimo hana qaada insha allah bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiraxmaan faratol waxaa leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kastay ay joogto ciid mubaarak ciid wanaagsan farxad nagula ciida insha allah faamilkayga dhammaan meel kasta ay joogaanna waxaan leeyahay ciid mubaarak ummadda soomaaliyeed insha allah waxaan rajaynayaa barwaaqo iyo bashbash iyo sanadka sanadkiisa dambe insha allah inaynu ku gaarno caafimaad iyo nabadqab insha allah magacayga horta waxaa la yidhaha cabdirabbi suldaan cabdisalaan ciid wanaagsan baan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta farxad ku ciida ilaahay ramadaantii ha naga aqbalo aannu soo sonnay iyo cibaadadii bishay barakaysnayd ramadaantaan ramadaanteeda soo soctan insha allah ilaahay nabad iyo caafimaad ha nagu gaarsiiyo tanna insha allah ramadaan maqbuul iyo ciid ciid mubaarak waxaad maqlayseen waa codadka qaar ka mid a jaaliyadda oo saaka salaadii ciidda ku tukanayay north melbourne park waxaase bilaabay maxamed oo isagu naga soo salaamay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali